الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين saaxiibkani waxa uu leeyahay xaafid ibnu xajar muxuu uga jeedaa qowlkii aanu soo dhaafnay uu lahaa alcaziiz walaysa sharطa liلصaxiixi khilaafa liman zacamahu muxuu uga jeeda casiiz dabca waynu soo sheegay muxuu ahaa waa kii laba ay soo wareegeyso samuhayn casiizkaas yani wuxuu uga jeedaa labadii shardigu ma aha xadiidka saxiixa oo abi cali jubbaa'i iyo niman muctasile ah ayaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen xadiidku waa inay laba soo wariso laba yani wuxuu ku ansaxayaa laba iyo ka badan wey ninka keligee waaxidka ah xadiiskiisa la aqbali maayo waxay leeyihin min shuruud saxiix waxaa ka mid ah an yakuna casiizan laba waa inuu yahay ama waxay ka sii bado sidaa awgeed horinkii aqbali maayaan agtooda daciifku ka noqonay xaafidku wuxuu leeyahy khilaafan anagoo khilaafsan liman zacamahu ciddii sidaa sheegatay anagoo khilaafsan marka qowlkaasi waa daciif wey xaafidkuna wuxuu doonaya qolada inuu ku bushiyo liman zacamahu waa qolo muctazile ah ayaa sidaa yii waxaynu soo sheegnay alictibaar wاlmutaabacaat wاshawaahid yaa kala sheegaya mutaabacaat iyo shawaahid haygo odhan turuq kale haygo odhan waa saxaabiga sheeg a waayo waxaa laga yaaba saxaabiga inuu mid yahay asaaniid kala duwana ay soo gashay nacam haddii saxaabi labaad la helo oo xadiidkaa soo warinaya shaahid baa la odhana ayib mutaabacaadkuna intaan qaybinta la gaalo marka inoo sheeg mutaabacada a a in cidi ku waafaqday xadiis ayib ayib mutaabaca taama iyo mutaabaca qaasira ataama ya sheegay almutaabaca taama hal shiikh nacam in shiikiisa lagu waafaqo xadiidka shiik buu leeyahay shiikii baa lagu waafaqa oo nin labaad oo shiika ka qaadanaya ayaa la taama baa laa tag waxooga badan shiikiisa labaad ama ka saddexaad ama sanadka dhammaadkiisa meelaha tabaqaadka dambe hadii lagu waafaqana mutaabaca gaaban baa la mutaabaca qaasira ayaa layihi ayib waxaa inoo haray alictibaar saashu waxay ahayd alictibaar wاlmutaabacaat wاshawaahid baaritaanka la baarayo baaritaankaasa waxaa la yidhahdaa ictibaar ba waa shaqadii la qabanayay shaqadii la qabanayay wuxu uhi musanifku raximah اllahu tacaala ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ والآخر المنسوخ وقال حافظكم ثم المقبول إن كذب للحديث فمقبول طبعا وتبقى لنا حديث من يهي مقبول يا مردود maqbuulka oo noqonaya صaxiix iyo xasan marduudkana waynoo keeni doona maqbuulkaasi in salima haddii uu ka badbaado min almucaarada khilaaf xadiid kale oo caarida ama khilaafa haddii uu ka badbaado fahwa kaa ka badbaaday waxaa la yidhaahdaa almuxkamu muxkam baa la yidhahda xadiidkii maqbuulka ahaa maadaama uu soo sugnaaday hadda waxaa loo gudbay macnihiisii in la eego macnihiisa xadiidka maqbuulka ayuu tilmaamay hadduu yahay macne cidii aanay ku khilaafin oo macnaha xadiid labaad oo khilaafsan oo macnaha macno ka duwan sheegaya lama hayo waxaanu ku tilmaamaynaa mfkam baa lagu tilmaamay yani waa xadiid aan la khilaafin wغayru maa curida fahuwa اlmuxkamu tarjama fii cilmi اlxadiiثi اlxaakimu ciddii ugu horeysay ee sheegtay noocan waa alxaakim abu cabdillaahi alxaakim ibn اlbayic ayaa sheegay tusaalayaashiisuna way iska badan yihin waa xadiid kasta oo aan la khilaafin wuxuuna u tusaalayaa xaakim laftiisu ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama aladiina yudaahiruuna bikhalqi illah waxa ugu cadaab adag maalinta qiyaame dadka dadka cid kale ilaahay ku shabahay kuwaasa ugu cadaab daran maalinta qiyaame iyo xadiis la mida ayuu tilmaamay wuxuu ihi wain cuurida haddii la khilaafo bimilihi mid lamida ayaa lagu khilaafay oo bimacnaa maqbuula kala qaado fain amkana haddii ay suurto gasha aljamcu in la iswaafajiyo oo la kulmiyo famukhtalifu lxadiid ayaa la yihaha markuu shiiku soo tilmaamay muxkam oo ah ka aan la khilaafin wuxuu hi shiiku haddii mid lamida lagu khilaafo oo xadiidkii xadiid labaad hadduu khilaafo waynu eegin ma maqbuul baa mise waa marduud xadiidkii maqbuulka ahaaye saxiixa ama xasanka ah hadduu khilaafo xadiid daciif ay iskhilaafaan waxaan leenahay khilaafkaasi tixgelin maayo waayo maqbuulkaa la qaadanayaa marduudkuna waa la celinaya sidaa awgeed buu leeyahay fain cuurida bimilihi oo maqbuul haddii lagu khilaafo mid labaadu khilaafay haddii aynu helno waynu eegeyna haddaynu awoodno labada xadiid inaynu iswaafajino oo midba macno lagu qaado oo khilaafka inoo muuqdo aynu meesha ka saarno mukhtalifu alxadiis baa lailaha midna hala ogaado nusuusta kitaabka iyo sunnada yacni fii xaqiiqati alamri isma khilaafsan fi lxaqiiqa isma khilaafsana laakiin sida inoo muuqanaysa ee daahirka ah ayaa laga yaabaa inay tacaarud uu ka dhaxeeyo ayaa dhici karta wailaa fii nafsi اlamri walow kana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kahiira ilahay wuxuu leeyahy qur'aanku ilaahay cidaan ahayn hadduu ka ahaan lahaa iskhilaaf iyo isbushin badan oo iskhilaafayo isburinayo ayaa laga soo heli lahaa sunnaduna wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyun yuuxa iyaduna waa sidaas waa waxyi xagga alla ka iman iyaduna iskhilaafi mayso laakiin axaadiista aynu leenahay way iskhilaafaysaa waa sida inooga muuqanaysa haddii ay iskhilaafto waxaa laynoo jideeyey awalan inaynu ku bilowno ma helaynaa labada xadiid ee saxiixa ama xasanka ee maqbuulka ah inaynu iswaafajino oo aynu kulmino taasi hadday suurtagal tahay iyada ayaa waajibaysa waljamcu waajibun mataa maa amkana in la jamciyo ayaa waajibaysa hadday suurtagelayso jamcigaasna waxaa loo baahan yahay inuu macquuly jamcis maqbuula oo mumkina oo suuragala waa in laakiin mid lagu takallufayo baciida waa inaan fain amkana aljamcu famukhtalifu lxadiid baa mukhtalifu lxadiidna waa cilmi aada iyo aada u muhima ciddii ugu horeysay ee ka aliftay kutubna waa imaamu shaafici awalu man صanafa fi lmukhtalifi ashaafici fakun bida nawci xafi ciddii ugu horeysay ee axaadiista iskhilaafsan ka hadashay ee kitaab ka aliftay waa imaamu shaafici kitaabkiisana waxaa loo yaqaanaa ikhtilaaf alxadiid xadiidka iskhilaafkiisa axaadiis badan buu tilmaamayaa kadibna uu cadaynayaa axwaashooda ayuu cadaynaya fain amkana aljamcu famukhtalifu lxadiid hadday suurto gasha in la jamciyo mukhtalifu lxadiid baa layihaha waxaanu tilmaamay shaafici baa ugu horeeyey oo kitaab ka alifay waxaa kaloo kitaab ka alifay aad iyo aada u qiimo badan cabdullahi ibni muslim ibni qutayba addinawari shiikha la yidhaahdo oo isaguna wuxuu leeyahay ta'wiilu mukhtalifi alxadiid in la macnaynayo ama la fasirayo axaadiidta iskhilaafsan mukhtalifka ah kitaabkaasina waa maqbuuc mujalad baa lagu taabacay waxoogaaya waa kitaab mutadaawala kitaabka ugu weyn ee laga alifay cilmigan ama baabulmukhtalifna waa kitaabka uu leeyahay axmed ibnu maxamed ibnu salaamata axaawi saaxibu sharxi macaani aaahaar ee uu u bixiyey sharxu mushkil اaaahaar in la sharxayo mushkil اaaahaar axaadiista mushkilka ah bimacnaa iskhilaaf imaamu shaafici mukhtalifka ama ikhtilaaf alxadiidka marka uu alifay nooc walba waa ku saabsan yihi axaadiis caqiidada ah iyo axaadiis fiqiga ah labadaba waa ku sheegay laakiin ibnu qutayba taawiilu mukhtalifi alxadiid baabka caqiidada oo keliya axaadiista isku khilaafta ayuu kaga hadlay taxaawina baabka fiqiga axaadiista iskhilaafsan oo keliya ayuu kaga hadlayaa kitaabkiisana sharxa mushkil اaaaar شhan iyo toban mujalad ayaa lagu daabacay shucayb alarnaauud iyo culimo kale ayaa taxqiijiyey abcata risaala abcadaas ayaa ugu fiican oo ilaa شhan iyo toban mujalad ka laakiin axaadiistaasi waa abwaab اfiqhi kitaab طahaara kitaab الصalaa axaadiistiisa iskhilaafsan kitaab اlxaaj kitaab الصiyaam kitaab اlbuyuuc saas ugu cilmigana culimadu waxay yidhahdeen aada iyo aada buu muhim u yahay in aada loo daneeyo weeye cidda ehelka u ahna waa cidda jamcisay xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisa fiqiga iyo usuulka iyo qawaacidda iyo naxwaha iyo luqada ninkaasubaa ka baxaya axaadiista iskhilaafsan inuu kulmiyo sidaa awgeed baa waa kii naadimkii lahaa wa inamaa yasluxu waxa u wanaagsanaanaya cilmiga oo u haboon وإنما يصلح فيه من kmل فقها وأصلا وxadيiثا واحتmل ninkan intaa laga helay ayaa cilmigan mنaasب u ah فقha baabka فiقiga iyo فhمka وأصلا usulka usul فiقiga وxadيiثا iyo baabka xadيiث صaحيixiisa iyo ضaعيifkiisa kala soocay iyo wixii ku saabsan cilم الxadيiث waana مهم oo waxa weeye awaa'iftoo dhan baa u wada baahan nawowi oo kale waxa u yidhahda laa yastagni canhu axadu min aawaaif awaa'ifta ama kooxaha muslimiinta cidina ka maarmi mayso baabka noocaan xaafidka waxaynu ka fahmaynaa hadalkiisa waxa uu yihi fain amkana aljamcu famukhtalifu lxadiid xaaladda ay suurtogelaysa in la jamciyo ayaa lagu magacaabayaa mukhtalifu lxadiid sidaas ayuu ku socday laakiin waxaa ka fiican mukhtalifu xadiidku inuu sidaa ka cansay oo xadiidku hadduu iskhilaafsan yahay waxaa soo gelaya mukhtalifu xadiid mukhtalifu xadiidka wuxuu u qaybsamayaa kii ay suurto gashay in la jamciyey iyo kii aanay suurto geline baabu naasikh walmansuuq galay iyo kii la kala rajaxayay intuba axaadiidu mukhtalifa ayay soo gudagelayaan macnaha ballaaran baa ka hadla laakiin xaafidku hadda wuxuu ku khasisay mukhtalifu alxadiid kii la jamciyey ee la iswaafajiyey ayuu ku khasisay wuxuu yihi wa in cuurida xadiidkii haddii lagu khilaafo bimidlihi mid la mid fain amkana hadday suuro gasha aljamcu kulmin oo la iswaafajiyo macnihiisa fa mukhtalifu alxadiid baa lalahay tusaalayaasha imaamu shaafici uu kitaabkiisa ikhtilaafu alxadiid ku sheego masaa'il badan buu sheegaa waxaa ka mid ah xadiidkii nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kasbu اlxajaami he ninka toobinka ka shaqeeya kasabkiisa khabiid nabigu wuxuu ku tilmaamay inuu khabiid yahy khabiidna nusuusta inta badan waxaa lagu isticmaalaa shayga maxay ah shayga ah shayga muxaramka ah wayuxilu lahum الطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'i idan xadiidka waxaa laga fahmayaa kasbu lxajaan ninka toobinka ka shaqaysanaya shaqadiisu inay tahay kasabkiisu waxaa ka soo gelaya inuu yahay maxay xarami ayuu xadiidkaas aynu ka fahmay waxaa yimi xadiid kaloo iyaguna xadiidkaas saxiixaynka ayuu ku sugay axaadiid kale iyaguna saxiixaynka ku sugan oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam اxtajama xajamahu abu طayba wa acطaahu dinaara ama wa acطaahu saacan min tamrin sida lafdigii kale ku sugnaa wa amara mawaalihi an yukhafifuu canhu ibnu cabaas waxa uu yihi xadiidkaas inta uu sheegay walow kaana xaraama lam yucطihi haddii kasabkaasi uu xaaraam noqon laha oo tooginka qofka waxa ka soo gala ay muxaram tahay nebigu ma siiyeen oo walaa tacaawanu cala اlism walcudwaan baa tahay nebigu shay muxaram oo aan qof muslima oo saxaabi aan u banaanayn nebigu ma siiyeen oo waxaynu fahmayna laakiin ibnu cabaas baa fahamkaa inoo soo dhaweeyey oo markuu xadiidka sheegay yidhi faacطaahu ajrahu ninkii toobay mushkaayadiisa ayuu siiyey walow kaana xaraama lam yucطihi xaraam hadday noqon lahaydna ma siiyeen oo waxaa soma idan axaadiistaasina waxay tilmaamaysaa nebigu inuu istoobay ninkii toobayna uu siiyey mushkaayadiisa waxaynu ka qaadanaynaa inay banaan tahay inay banaan tahay baynu ka qaadanayna xadiidkana daahirkiisu wuxuu inoo tilmaamayaa inaanay banaanayn oo khabiid ay tahay sidee laysu waafajinay waxaa laysu waafajinaya xagga xalaalnimada waa xalaal oo haddii aada istoobto in la istoobaana waa wax la isku dawey xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa nabigu wuxuu hi ina amhala maa tadaawaytum bihi alxijaamatu waalqusqu albaxriyu waxa ugu wanaagsanaya aada isku dawaysaan waa inaad istoobtaan nabigu waa istaweynaya calayhi salaatu wasalaam taasi waa wax banaan nabigu ninkii toobay uu siiyey mushkaayadiisa uu siiyey waxaanu leenahay mushkaayadaasi waa mid qofka u banaan xalaal ahaan way u banaanta waa shaqo xalaalada laakiin shaqadaasi haddii shaqooyinka kale loo eego maxay tahay waa mihnatun daliia waa shaqo khabiid oo liidato wey waa shaqo aada u liidato wey shaqooyinku waa kala duwayn waa kala qiimo badanyi nabigu wuxuu tilmaamayaa inay mihna liidasa tahay dadka dhiigooda in laga shaqaysto dadka dhiigooda in laga shaqaysto waa mihnadiida waa shaqada laga shaqaynaya laakiin ficilkuna wuxuu yahay la samaynayaa waa daw waa daw waa daw marka saasuu imaamu shaafici iyo culimadii kale ay u kulmiyeen axaadiista idan labada axaadiis isma khilaafsana daahirkoodu isma khilaafsana tusaalayaashooduna waa badan yihiin axaadiista ayay idinku soo maraysaa marka la sharxay aw laa ama maya oo ma suurtogelin in la jamciyo oo la iswaafajiyo wa habata waxaa sugnaaday almutaahiru kii dambeeyey baa sugnaaday fa huwa kaa dambeeyey annaasikhu waa kii wax nasakhaye waalaakharu ka labaadna almansuukhu waa kii la nasakhayo ka labaadna waa kii horay sheikhu wuxuu inoo soo tilmaamay xadiidka haddii la khilaafo oo xadiid kale uu khilaafo oo la aqbalayo in haddii ay aqbalaysa in la jamciyo la iswaafajiyo jamcintii hadday suuroobi weyd oo midina uu leeyahay waxaasi waa bannaan yahay midina uu leeyahay ma bannaan midi ficil uu sugayo midina uu diiday oo jamcintii ay suuroobi weydo waxaa looga gudbayaa baabu naasikhi waalmansuuq ka dambeeyana waa la nasakhay ka dambeeya ayaynu waxaynu ka dhigaynaa naasikh nasakhaya kii horeeyey nasakhay mutaqadimkuna mansuuq buu noqonaya la nasakhay kii dambeeyeyna naasikh buu noqonaya naskhigaasina waxa uu yahay in rafcu alxukmi althaabiti bilkhitaabi الsharciy bixukmin haabitin mutaahirin mutaraafin canhu yacni xukun daliil ku sugnaaday in lagu rafciyo xukunkaas oo lagu zuuliyo daliil ka dambeeyey oo sugnaaday ama xukun daliil ku sugnaaday daliilkaasoo ka dambeeyey ayaa waxaa la yidhaahdaa naski baa la yidhahda naski ayaa la yidhahda naskiguna wuxuu ku sugnaadaa mar nebigu inuu caddeeyo calayhi salaatu wasalaam inuu xukunkaasi mansuuq yahay nabigu wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii burayde muslim ku sugnaa kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur waxaan idinka nahiyey oo idin diiday inaad xabaalaha booqataan fazuuruuha booqda buu nabigu yhi alayhi salatu wasalaam waxaa kaloo lamid ah oo xadiidka laftiisa ku sugnaa kuntu nahaytukum an can idikhaali luxuumi اladaaxi fawqa alaaث fاdakhiruu maa badaa lakum waxaan kaloo idiin diida inaad kaydsataan hilibka udxiyada saddex cisho ka badan inaad kaydsataan oo aada dhigataan waan idin diiday fadakhiruu maa badaa lakum kaydsada inta aada doontaan wa kuntu nahaytukum can اlintibaahi fi اlaskiya fantabiduu fi kuli wicaaءi walaa tashrabuu muskira nabigu xadiidkaa saddex noor uu ku sheegay oo uu ku caddeeyey xukum inuu jideeyey oo nahyiya kadibna uu tilmaamay inuu xukumkii bedelay oo uu nasakhay kaasi waa ka ugu xooga badan nas sharciga ah ama daliila inuu sugo naskiga inuu sugo waa tusaalaha kore ka labaad saxaabadu inay sugaan oo ay inoo caddeeyaan saxaabaduna qaababka ay u sugayaan waxaa ka mid ah inay tilmaamaan kaasi inuu dambeeyey kana aakhiru اlamrayn min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam tarku اlwuduuءi mima masat الnaar xadiidkii jaabir nebiga labadiisa xaal axaadiis badan baa ku timi tawada'uu mima masat الnaar ka weysaysta wax kastoo dabi uu taabto ha laga weysaysto axaadiis badan oo saxiixa jaabir ibn cabdillah wuxuu leey nebiga labadiisa xaal labada xaal waa labadee xaal in wixii dabtaabtay laga weysaysto iyo inaan laga weysaysan waxaa dambeeyey buu leeyahay inaan laga weysaysanan wixii dabtaabtay idan culimadu halkaa waxay ka qaateen in la nasakhay wixii dabtaabtay weysada laga weysaysanayey in la nasakhay ayay ka qaateen walow bacdu ahli lcilmi ay leeyihiin masaladaasi baabu naskhi walmansuuq ma aha istixbaabkiibaa baaqi wujuubkiibaa la nasakhay laakiin sunanimadii waa baaqi sida ibnu taymiya ibnuqayim iyo culimo kale ay leeyihin oo wax kastoo daba u taabtay oo la kariyo la bisleeyey in laga weysays laga weysaysto sunanimadiisu weli waa baaqi ayay leeyihiin laakiin waxaa la nasakhay waa wujuubkii waxyaabaha kale uu ku sugnaanaya waxay tahay waxaanu sheegnay nebigu inuu caddeeyo naski saxaabigu inuu caddeeyo xaaladda saddexaad dad ahlulcilmi inay caddeeyaan iyaguna waxay ku caddaynayaan xilli bay ku caddaynayaan inay ogaadaan xilliga kadibna kii dambeeye ay qaataan ka dambeeya ay qaataan ka mutaqadimkaana ay waxaa weeye nasakhaan taana tusaalayaasheeda way iska badan yihiin waxyaabahayna soo maray waxaa ka mid ah masaladii aynu ka soo hadalnay cumdatul axkaamka waxyaabaha weysada jabinaya markaynu ka hadlaynay labadii xadiid xadiidkii busra ee tilmaamayey man massa dakarahu falyatawada ninka xubintiisa taranka taabta ha weysaysto iyo xadiidkii talqu bnu cali ee tilmaamayey inamaa huwa badcatun minka inta la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka xubintiisa taabtaa ma weysaysanay nabigu yihi inamaa huwa badcatun minka waxaanu soo tilmaanay bacdu ahli lcilmi inay yidhaahdeen xadiidka talqu bnu cali waa la nasakhaya oo islaamka bilowgiisa ayuu nebiga u yimi xadiidka ka maqlay busrana xilli dambe ayay xadiidka soo gudbisay oo xadiidka ay maqashay sidaa ogeed xadiidkeeda ayaa nasakhaya xadiidka talqu bnu cali ee badcatu minka ah tusaalaynu uga jeednaa hadda waa ilaa halkaasaynu masaladaas waxa weeye kusoo naqashay naasika iyo mansuuka haddii jamcinta la waayo waxaa looga gudbayaa annaasikhu walmansuuq sidaana waa sida culimada fuqahada badankoodu ay ku tageen muxadisiintuna ay qabaan bacdu alfuqahaa oo axnaaftu ay u badan tahay ayaa iyagu waxay aaminsan yihiin xadiidku hadduu iskhilaafaba in loo gudbayo baabu annaasikhi walmansuuq in la isku nasakha oo iyagu naskitaanka ayay ku bilaabaan laakiin sidan ayaa waxa weeye xoog badan aw laa yacni lam yumkin ma suuro gelin aljamcu jamci ma suuro gelin wa habata waxaa kaloo sugnaaday almuta'akhiru kii dambeeyey oo bimacnaa xilli baynu ku ogaanay xadiidkaasina xilligaasuu ahaa kanna waa xilligan ka dambeeye ayaynu qaadanay fahuwa kaa dambeeya annaasikhu annaasik baa layihi walaakharu ka talana waa kii horeeyey almansuuku baa layihi wailaa yani haddii aan la ogaan kii dambeeyey wailaa ay wain lam yucraf ilmutaakhir kii dambeeyey haddii aan la ogaan oo bimacnaa xilligii baynaan ogaan ama taariikhdii fatarjiixu waa la kala masaxay tarjiixuna waa in labada daliil mid la xoog badnaysiiyo ama xagga sanadka iyo sugnaanshaha lagu xoog badnaysiiyo ama xagga macnaha qaabka uu kuu tusayo lagu xoog badnaysiiyo labadaa mid walba faahfaahin badan baa kusoo baxay xagga sanadka in lagu xoog badnaysiiyo dadka sanadkaa ku sugan in yaga laftooda lasii kala xoog badnaysiiyo labada xadiid ay iskhilaafsan oo waxa weeye ninkii xifdiga badnaa in laga xoojiyo ninkii kale ninkii waxa weeye xorta ahaa ninka kale xadiidkiisa addoonka ah in laga xoojiyo ninkii fiqigaah faqihiga ahaa ay fiqiga yaqaana ama cilmiga ninka kale xadiidkiisa in laga xoojiyo waxyaaba badan baa kasoo baxay ninkii qisada joogay ee goorjooga u ahaa in la xoojiyo oo laga xoojiyo ninkii ka maqnaa ibnu cabbaas iyo abi raafic ayaa waxay isku khilaafeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu guursanayey maymuuna bint alxaaris radia allahu canha ayaa abi raafic waxa uu sheegay inuu nebigu guursaday isagoo xalaala nebigoo xalaala oo bimacnaa xaj iyo cumro aan ku sugnayn waayo waxay ogsoon tihiin qofka muxrimka ah ee xaj iyo cumro gudagalay inuu wax nikaaxsadaa inaanay u banaanayn xadiidkii cutmaan ee muslim kusugnaa waa ku tilmaamay laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yaktub mana doono gabad hibo ma doono mana nikaaxiyo mana nikaaxsado waa mamnuuc ibnu cabaas sida saxiixaynka ku sugan wuxuu yihi tazawajahaa wahuwa muxrim nabigu maymuuna wuxuu guursaday isagoo muxrima abi raaficna wuxuu yihi wahuwa xalaal isagoo xalaal way iskhilaafay sooma in la jamciyo maya aqbalaysa ma la jamcin karaa labada xadiis wuxuu guursaday nebigoo xalaal iyo wuxuu guursaday nebigoo muxrima jamcin mara oo xaaladda nikaaxu dhacayay ayuu miduley miduleeyay nebigu muxrim bu ah waa ibnu cabaas abi raaficna wuxuu leeyahay xalaal buu ahayo muxrim maaha waa haaya maya waktiguna waa mid keliya haddaad oran lahayd kana xilligaasaa laga dhigaya kana xilliga hal ficil bay ka wada hadlaysa haya maya weshaka jamcinta suuragal ma culimadu waxay yidhaahdeen waktigay ka wada hadlayaana waa isku mid baabu naskina geli mayso waxay yidhahdeen culimadu waa la kala xoojinaya keebaa la xoojinaya waxaa la xoojinayaa abi raafic baa la xoojinaya waayo xadiidkiisa waxaa ku sugan tazawajaha wahuwa xalaal wa kuntu safira baynahumaa ninkii ka dhex shaqaynayay baan ahaa bu ninkii ka dhex shaqaynayay safir baan dhexdooda u ah hadalka u kala qaadaya xidhiirinaya bu idan keebaa xoogaana waxaa xoogaana ninkii hawshaba waday ee gacanta ku hay ibnu cabaasna goobjoog ma ahan sidaa ogeed waxaa la qaatay xadiidka abi raafic baa la qaatay iyadoo xagga sanadka haddii la eego dhinacyo kale uu xoog badan yahay xadiidka ibna cabaas waayo ka ibna cabaas waa muttafaqun caleyh ka abi raaficna sunanta ku sugay saxiixaynka kuma sugna laakiin iyadoo macnaha la eegayo maadaamuu saxiix yahay ayaa waxaa la xoojiyey xadiidka abi raafic baa la xoojiyey tarjiixu xad mala oo shiika la yidhaahdo alxaazimi kitaabkiisa alictibaar fi nasikhi wlmansuuq muqadimada wuxuu ku sheegayaa axaadiista waxyaabaha lagu kala xoog badnaysiiyo ilaa konton nooc oo xadiidka lagu xoog badnaysiiyo kontonkaa uu sheegayna waa tusaalayaan xaafid alciraaqina konton kale ayuu ku ziyaadiyey boqol ku dhawaad baa la sheegay laakiin waxaanu leenahay xad ma lah wax la soo koobayo ma wax kasta oo keensanayo xoog badnaysiin ama culimadu ha sheegtaan ayaanay sheegin waa lagu kala xoog badnaysiinaya sidaa awgeed waa kii lahaa naadimkii waqad khalat murajaxaatun factabir waclam biana kullaha laa yanxasir qطb raxaaha quwaة madinة fahya ladaa tacaarudi maina waclam bian waqad khalat murajaxaatun bu waxyaabo xadiidka lagu kala xoog badnaysiiyo ama adilada ayaynu soo sheegnay in badan buu soo tilmaamay factabir tixgeli oo ku camalka waclam biana kullaha laa yanxasir ogsoonow inaan la soo koobin waxyaabaha murajaxaadka qudbu raxaaha quwat lmadina qudub dhaxaadkeedu waa filashada ama sida loo filayo ama la xoog badnaysiinayo siday u awood badan tahay ayuunbaa la eegaya keebaa awood badan wax kastoo tilmaamaya kani inuu awood badan yahay ayaa la tixgelinaya fahiya lada tacaarudi maina hada huwa tarjiix uma tawaqufu intaa dabadeed waa laga istaagaya oo waa laga tawaquf tawaqufkuna bimacnaa haddii axwaasha la waayo labada xadiid waa laga gudbaya dadka qaar baa waxay yidhaahdaan addaliilaani ida tacaaradaa tasaaqata labada daliil haddii ay iskhilaafaan oo bimacnaa la jamcin waayo oo naasikh iyo mansuukhna la waayo tarjiixna loo waayo oo ay iskhilaafaan khilaaf kulliya tasaaqata way isla dhacayaan laakiin tasaaqudku nusuusta in sidaa lagu sheego la yihahdo way isla dhaceen labaduba way isla dhaceen waxa weeye mid habboon ma ah ee waxaanu leenahay altawaquf waa la yska taagay tawaqufkaas ma abadiba ya mise ilaa muddatin mucayana ya ayib culimadu axaadiista iyo nusuusta iyo adiladii aad bay uga hadashay hadda ma la soo helayaa nas wax kala rajaxa ama isku nasakha ama jamciyo la waayey labadii daliil sidooda ayna sugayaan ilaa had oo culimadu ay iska taageen min asaxaaba ila alaan ma dhici karta ya adigu waxaad leedaha waa la helaya lakin anigu waxaan leeyahay ma filan sababtoo ah tawaqufkan waxaa looga jeedaa ninkaa hadda xadiidka baaraya mujtahidkaabaa looga jeeda isaguna waa inta nadku u kala caddaana haddii isaga aanay u kala caddaan dad kale u kala caddaana laakiin ummaddu inay isku waafaqdo laba xadiifoo meel loo dhaqaajin waayo laga wada istaago u malayn maayo ma soo helaya lama soo hel lama soo hel cidun baa meel ku qaadaysa isku nasakaysa ama kale xoog badnaysiinaysa meelun baa lagu soo xiray sida awgeed tawaqufku fi lxaqiiqa tixgelin badan mala waa wax marxali wadaadkaas hadda labada xadiid ku dhex dawaqay kala fahmi waaye ama wax badan uga bixi waayeen baa iska taagaya lakiin waxaa laga yaabaa cid kale inay wax uga muuqda malaya uma tawaqufu intaa dabadeed waa la iska taagay uma almarduudu ima an yakuna lisaqin aw acnin uma intaa dabadeed almarduudu yani sumadan ugama jeedo maqsuud ma aha waxaa looga jeedaa sheegitaanka un bay ku kala dambaynaya almarduudu xadiidkii la celiy ima an yakuuna waa inuu yahay celintaasi raddigaasi lisaqin dhicitaan sanadkii ay wax ka dhaceen aw acnin ama acnin la acniyey ama la duray waxa weeye ayuu ku ahaay oo saqdigan wuxuu ku saabsan yahay baabu sanad isnaad itisaalkiisa iyo inqiaaciisa iyo wixii la xidhiidha acniguna wuxuu ku saabsan yahay xagga cadaaladda ruwaad diintooda iyo cadaaladooda ayuu kusaabsan yahay wasaqdu haddaba dhicitaankii ima an yakuuna waa inuu yahay min mabaadi'i sanad sanadka bilowgii min musanifin mid musanifa haddii laga bilaabo iyadoo laga bilaabayo mid musanifa bukhaari iyo muslim iyo wixii lamid aw ama min aakhirihi ama xaggiisa dambe bacda taabiciyi taabiciga dabadi taabiciga maxaa ka dambeeya saxaabiga laakiin waa sida badan لكن واحد على تابعي لتابعي إنه كفن لي أو غير ذلك أما الله بدا وحانا هاي بلو يدما كما شيء فما maxaa soo haray dhexdii baa soo haray dhexdii noocyaa ka soo baxaya iyada oo yaro daalik dib uu ka faahfaahin doonaa falwalu ka koowaad almucallaqu mucallaq baa lidaa waa sanadkii bilowgiisa inay wax ka dhacaan bilowgiisa iyadoo laga eegayo min musanif nin kitaabla ama shiikh mucayan iyadoo la eegayo shiikaas in shiikiisa aanu sheegin oo isnaadka bilowgiisa ah ama kitaabkaas ninkii lahaa aanu sheegin shiikiisa xadiidkaas aanu sheegin ka waxaa la yidhahdaa mucallaq baa la idan mucallaqa maxaynu ku qeexaya maa xudifa min mubtada'i isnaadihi raawin fa aktar waa xadiidka laga xadfay isnaadka bilowgiisa nin iyo wax ka badan sidaa awgeed haddii isnaadka bilowgiis la xadfo oo waxa weeye la sheego saxaabigoo keliya muxuu noqonaya bukhaariba waxaa weli qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ama waxaa weli qaala cabdullaahi bnu cumar ama qaala cabdullaahi bnu mascuud shiikiisi ma sheegin laakiin saxaabigii uu sheegay mucallaq buu noqonay yacni shiikiisoo keliya hadduu ka tago oo shiikiisa shiikiisa uu sheego waa mucallaq hadduu isnaadka dhammaantiiba uu ka boodo oo aanu cidba sheegin oo saxaabiga iyo nebiga uu ka bilaabana waa mucallaq waayo bilowgii baa maqan ama bilow ilaa dhammaan ha noqdo ama bilow oo keliya ha noqdo waa mucallaq wey intaba kaa mucallaq ba sidaa awgeed waxaa soo gelaya sanadkao dhan in la xid mucallaq buu noqona oo nabiga la sheegay calayhi salaatu wasalaam فالأول ككوان المعلق معلق بالغ إذا معلق محن قرية حكم كيس معلق مردود وضعيف لكن مصطلح هذا كسو أن يوحوها قيبت مردود كأي كمد سببت الله ضعيفين يانا وحي تهي سنة كعدة كم بقان من قام عدة معدلبا مضاببا ma ogin sidaa ogeed baynaan ma kubaday kaa mucallaq baa lada waxaa xusid mudan saxiixeynka mucallaqaad baa ku sugan bukhaariyo muslim somayna oraa xadiistooda waa saxiix mucallaqaadka ku sugan maxaa laga yeehay iyaguna ma saxiix bay noqonay qaacidada asalkaah waa in la celiyo xataa hadduu bukhaariyo muslim ku sugan yahi waa in la celiyo laakiin culimadu waxay yidhaahdeen muslim mucallaqaadku kuma badna ilaa shan iyo toban xadiid haddii la badbadiyo ayaa la sheegaa laakiin hal xadiis baa xaqiiqatulxaalka mucallaq noqonaya xadiidkii abi juhaym ee tayamumka ku saabsanaa ana nabiya sala allahu alayh wasalam aqbala min naxwi bi'ri abi jamal fasallamtu calayhi falam yarud calayhi asalaam waxa weeye kadibna nabigu u gabagabaystay xadiidkaas ayaa muslim mucallaqa halkaa xadiid ayaa mucallaq xadiidkaasina cinda albukhaari waa mawsuul weeye bukhaari waa xuduriyey laakiin bukhaari baa mucallaqaadku ku badan yihi mucallaqaadkiisu ay aada iyo aada u badan yihiin mucallaqaadkaasna kun iyo saddex boqol bay ka badan yihiin laakiin in badanoo ka mid a saxiixiisa ayuu ku xidhiiriyo mawsuul ka dhigay in badanoo ka mid a saxiixiisa ayuu mawsuul kaga dhigay sidaa awgeed muxuu noqonaya haddii baabna uu mucallaq ka dhigay baab kalena xadiidka laftigiisii uu mawsuul ka dhigay waa isku mid waa saxiix mucallaq ah soosaa noqon mayso ishkaal mala laakiin qeybta aanu meel kale ku xidhiidhin culimadu waxay dhahdaan laba nooc baa loo kala qaaday usluubka uu isticmaalayo hadduu yahay usluub jazmiya oo uu yidhaahda qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ama qaala fulaan waa usluub jazmiya qaala ama dakara ama rawaa fulaan usluubka noocaase mabniyun lilmacluumka ah waxay leeyihiin siiqatu ljazmi waa saxiix wey waa la aqbalaya waxaa loo aqbalayaa maadaama uu jazmiyey kitaabkiisana uu u shardiyey صaxiixa waxay noqonaysaa agtiisa inay صaxiixa tahay kaasi waa nooc nooca labaad inuu waxa weeye siiqaةu taضciif uu ku sheego uu yidhaahdo wayudkaru wayuqaalu wayurwى can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam nebiga waxa laga wariyey waxa laga sheegay qaabka noocaasa hadduu u isticmaalana culimadu waxay yidhaahdeen waa la daciifinaya oo asal waxaa u ah in la daciifiyo walow la helay mucallaqaad uu isluubka noocaasa inta uu isticmaalay haddana meel kale oo bukhaariga ka mid ah uu ku xidhiiriyey mawsuul uu ka dhigay taana culimadu waxay yidhaahdeen waxa uu u daciifinayaa ma aha inuu daciif yahay laakiin macnihiisa ayuu ku sheegay meesha uu sanadka u sheegayna lafdigiisii bay soo gudbiyey yani markuu xadiidka sidiisii u sheegay sanadkiisii uu sheegay marka uu macnihiisa sheegay ama xadiidkii wax ka bedelay uu soo koobay ama macnihiisii uu sheegayna ee aanu lafdigiisa iltizaamin wuxuu ka dhigay mucallaq kadibna wuxuu ku keenay siiqo bacsi ku sugay qaabka u daciifinayana waxay tahay yani lafdigan ayaan ahayn lafdigii rasmiga ah saasuu wajeeda marka kaasina culimadu waxay yidhahdeen kaa laftigiis uu isticmaalayo siiqo la daciifinayo sida hadda aynu sheegnay nooc saxiixa ayaa ka mida yani macnihii ma aynu wada daciifi nooc saxiixa ayaa ka mida waa ka aynu tusaalayno waxaa ka mida nooc isaga agtiisa daciif ka ah laakiin culimada kale ay saxiixiyeen oo waxa weeye xasan noqonaya ama xasan bishawaahidihi wa bimutaabacaatihi noqonaya salayaal busmanay nooca dacfigiisu cad yahay ma dhaafee u bayaamiyaan oo waxaa ka mida inuu yihi wayudkaru can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam laa yataطawacu اlimaamu fi makanihi walaa yasixu wayudkaru nebiga waxaa laga sheegay ninka imaamka ah meeshuu dadka ku tujiyey yaanu ku sunaysan ayaa nebiga laga sheegay walaa yasixu laakiin nebiga ka ansixinayso yacni hadduu daciif yahay oo dacfigiisu shadiid yahay ma dhaafo oo kuma kaaftoomo siiqada dacfiga kuma kaaftoomo yudkaru iyo yuqaalu iyo yuxkaa kuma kaaftoomo u caddeeya walaa yasixu waxaa kaloo tusaale u ah xadiidkii kale mucallaqa uu ka dhigay uu yihi wayudkaru can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam man uhdiya lahu hadiyat fashurakaauhu julasaauhu ninka hadiyad loo hadyadeeyo dadka la jooga meesha loogu hadyadeeyey waylaleya way la wadaagaan walaa yasix bu kaasina ansixin mana sugnaana walow albani mutaabacaadii shawaahid uu xadiidkaa ku sugo laakiin bukhaari waa daciifiye waxaynu uga jeednaa mucallaqa haddii loo isticmaalo bukhaarigoo kale axwaal baa ka soo baxay markiiba lagula boodi maayo inuu daciif in la baado ayaa waxa weya loo baxay wathani ka labaad almursalu baa la yidhahda nooca labaad mursal baa la yidhahda waa nooceen isnaadka dhammaadkiis ha odhanina saxaabi waataynu bayquuni kusoo qabsana wa mursalun minhu saxaabiyu saqar mursal waxaa la yihahdaa ka saxaabigu ka dhacay waxaynu soo tilmaanay hadduu saxaabigu ka dhici lahaa oo aynu hubno cidda meesha ka maqan inay saxaabi tahay waxa weya asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa cuduul wey waa la aqbalay sidaa awgeed waa la aqbali lahaa laakiin kama aamin qabno in waxa weeye taabici kale meesha ka maqan yahay waayo waxaa dhacda taabiciintu inay kala qaataan oo ninka hadda sanadka ugu dambeeya inuu taabiciya oo u yidhaahdo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laakiin taabicigaas waxaa laga yaabaa inuu taabici ka qaato taabicigaa uu ka qaatayna aynaan ogeyn ma cadliba mise ma ah xifdigiisa aynaan ogeyn cadaaladiisa aynaan ogeyn haddii kaasi aynu kaba soo qaadi lahay inuu siqo yahay waxaa laga yaabaa isaguna mid saddexaad inuu kasii qaato kaa saddexaadna mid kale waxaa la helay lix ilaa toddoba taabiciin oo hal isnaad ku wada sugan hal isnaad ku wada sugan tusaalihiisana xagga hoose ayuu idinku sheegayaa waxa weeye alxaafid ibnu xajar tusaalihiisa uu inoo sheegay waa xadiis uu soo saarayo imaamu axmed musnadkiisa uu kusoo saarayo oo ay kala dambeeyaan lix taabici ay waxa weeye kala dambeeyaan xadiiskaasi waxa uu yahay imaamu axmed baa musnadkiisa wuxuu leeyih xadaana cabdالرaحman بn mahdi عan zaaئdta wa ibn qudama عan mansur mansuur ibn almuctamir ninka la yidhaahdo عan hilaal ibn yasaar عan الrubayc ibn khusayim عan cmr ibn maymun عan cabdالرaحman bn abi layla عan imraأaة min اlأnصاr عan abi ayub alanصaari radia allahu taعalى canه mansuur ibn lmuctamir ninka la yidhaahdaa waa taabici mansuur intaa ka dambeeya ilaa abi ayub saxaabiga udhaxay xisaabiya mansuur haddii laga bilaabo ya waa mansuur ibn lmuctamir iyo hilaal ibnu yasaaf laba iyo rubayc iyo cmr bn maymun iyo cabdالرaحman bn abi layla iyo imraأaة min اlأnصاr waa misa intaas waa lix soo ma ma شhan iyo lix bay maanta isku haysano شhanna waa lay lixna waa lay toddobana waa lay magacyadii halkaasi ku yaalan ya soo lix ma waa lix wey ayib lixdaas waa lix taabici mansuur ibn اlmuctamir hadduu odhan lahaa maala can الnabiy salى اllahu alayh wasalam oo nebiga uu u tallaabi lahaa inse qofkaa dhexda ka maqan dee lixdii u wey tusin hadda xisaabinay ma waa lixdii wey shan wey sax wey waayo isagaa haday sax wey sibax balay la socon imtixaan been ninkana shan inta la soo booyo sadoaan iska hordiyo waxa weeye isagaa lix ku ahaa shan baa inoo soo haray shan baa meesha ka maqan shantaasi waa taabiciin saxaabo ma ah mid walba xaalkiisa ma ogi ma majhuulba ma cadliba ma diqa ma daciifba ma nin xifdina ma aha mid walba macnaa ka soo baxay sidaa awgeed ba waxaanu leehay taabici hadduu yidhahda qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam waxaa la yidhahdaa mursal baa la yidhahda mursalku ma aha in la yidhaahdo saxaabigii baa meesha ka maqan sidaana waa sida muxadisiinta badankoodu ay yidhaahdeen almursal waa qowl taabici qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam waa wixii taabicigu nabiga uu idaafeeyo iyadoo aan la kala qaadayn taabiciyiinta bacd almuxadisiin waxay leeyihin waa taabiciga weyn saciid ibnu lmusayab iyo nimanka lamidka ah nimankaa waaweyn ayaa waxa weeye xadiidkoodu mursal noqonaya laakiin taabiciinta kale ee ka hooseeya ee aan waaweyneyn iyaga xadiidkoodu mursal maaha laakiin qowlkaas qowl waxa weeye laga tegay weeye xaafid ibnu xajarna waxa uu tilmaamaa nukadka waxa uu yidhaahdaa cid si cad u tidhaahda ma maqal bud ama ma hayo ama ma dul istaagin qowlkaas laakiin waa qowl mashhuura oo culimmadu ay sheegaan waxaa kaloo mursal laguma lagu macneeyey almursal in looga jeedo maa lam yatasil isnaaduhu bixaali xadiidka isnaadkiisu aanu xidhiidhin macnahana waa lagu macneeyey macnahaasna waa lagu macneeyey sidaa awgeed haddaad maqasho kitaabu lmaraasiil lilimaami abi daawuud kitaabka mursalka lagu jamciyey axaadiidta mursalka ah ee abi daawuud asijistaani saaxibu sunan uu leeyahy ha u fahmin mursalka aynu hadda sheegayno ee taabicigu uu nabiga wax u nisbeeyey kaasina waa ka mid waxaa kaloo ka mid ah inqiaaca noocyadiisoo dhan mucdan iyo munqaic iyo mucallaq wixii itisaal laga waayo o dhan baa soo gudagelay macnahaas ayuu ku socdaa mutaqadimiintiina macnahaas ayay u isticmaalayeen sidaa awgeed baa waxaad maqlaysaa arsalahu fulaan wa wasalahu fulaan hebelna mursal buu ka dhig hebelna uu xidhiidhi mursal buu ka dhiga waxay uga jeedaan yani muu xidhiidhi munqaic wey uu kala go-an yahay isnaadka macnahana waa loo isticmaala saddexda macnaba waa kii naadimkii hal baytuu ku wada jamciyey almursal almarfuucu litaabici aw ذي كبر أو سبط راو قد حكوا صدح لغة فوق جمعي المرسل وحل إلى هذا المرفوع المرسل المرفوع للتابع وكي التابع بقول رفعي النبي لأون نسبي أو ذي كبر أنا التابعي وينابا النبي لأون رفعي أو سقط راوي أما الراوي بقى قد عميش دونها كدور نوع دونها هنا كفوا على الإعداد مرسل بادية بعض الأصوليين وحي شارع مد أفراد ووحي لهذه عدي عن صحابي أهين إن اتراه قال النبي صلى الله عليه وسلم عدي عن صحابي أهين هذا اتراه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومرسل بخاري هدول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن غني هذا معلق بين قصة شيء لكن قولنا وحي كدقا يعني مرسل بكدقا waa cid aan ahayn صaxaabi oo leh qaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam ama facala dabi وmursal qawlaة غayri man صaxib qaala imaamu اlأcjamiina wاlcarab cinda اlmuxadisiina qowl الtaabici aw اlkabiiru qaala khayru shaafici saasuu kala qaata وmursal qawlaة غayri man صaxib ciddii aan صaxaabi ahayn waa qowlka ay yidhaahdaan قال إمام الأعجمين والعرض محمد عليه الصلاة والسلام عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي كتب على هذا مرسل بارد يسبنا سلاي متلماني وضعيف وحديث نوعة لغو عمل فلما وحول الشيخ والثالث كصدحا طبعا كي صدحا واتين الصوت شهرمي استنى إن الله كرقابل ومطلق الشيخ وحي صيب من مبادئ السند سند كبلوي أما دمات كيس أما اللبضة وحن أهين أو غير ذلك وحالة تحدي أو غير ذلك وحي يبعى أنت إن صفافه وحر الشيخ هو الثالث كصدحات أو أه غير ذلك بلو يطمات ومعلق يمرسل وحن أهين كالقاب إن كان هديء يهي باثنين لبعض waxaa dhacay la sabdigii baynu ka hadlaynay in kaana ay sabdu dhicitaanku hadduu yahay bitnayni laba iyo fasaacida laba wax ka sii badan maca tawaali isxigid iyadoo lala qabo oo bimacnaa waxaa dhacaya laba ama saddex ay isxigaan oo aanay kala dooddoonayn fa huwa waxa uu yahay almucdalu mucdal baan yidhaha halkaana sheikhu wuxuu inoogu sheegay mucdalka waxaynu ka fahmaynaa awala bilow ahaan inuu yahay inqiaac ku dhacay bartamaha sanadka sooma bilowgii iyo dhamaadki waataynu soo sheegnay bartamuhu dhacay bartamaha hadduu dhaco waataynu sheegnay noocyaa ka soo baxaya bartama ku fillaan mayso waa in wax lagu sii lala oo lagu sii qayda waxaa lagu sii qayday in ciddaa bartamaha ka dhacday waa inay laba tahay iyo wixii kasii badan ayna isxigaan oo mutawaali ay oo miyo hadduu ka dhaco meel ka dhaco kadibna ka ku xiga la sheego oo mutasil u noqdo meel kaloo ka dambaysa midi ka dhaco kadibna shiikiisa la sheego mutasil uu noqdo meel kasii dambaysa uu midi ka dhaco noqon maayo mucdal noqon maayo ee waa inuu isxiga shardigaasaa loo baahay kaasaa mucdal la yidhaha waxaad la ogsoonaanaysaa mucdalku inuu kasii dacfi badnaanayo kuwi kale oo xadiidkii midku ka dhacay de waxa kasii daciifsankii labada iyo saddexdu ay ka dhacdo kaana mucdal baa layidhaha wataariku ka saddexaad in kaana haddii uu yahay dhicitaankii bitnayni laba iyo fasaacidan wax ka badan maca tawaali isxig yadoo lala qabo ay isxigaan fahuwa isaga almucdalu baa layidhaha wailaa waa intii lasoo sheegay cagsigeed cagsigu muxuu noqonaya cagsigaa la ii sheegay waa mucdalka cagsigiisa waxaad eegtaa shuruudii mucdalka loo xidhay mid walba cagsigiisa sheeg laba iyo saddex inuu noqdo laakiin ay kala mayl tahay dayib mid labaa ban u baahana taas waa cadda adiga adiga bitnayn baa lasoo sheegay hadduu mid noqdo keliya oo bartamaha ah waa xaalo ko xaaladda labaadna waa taa uu sheegay xasanna sheegay waa haddii uu bato laakiin aanu ahayn mutawaali isxig aanu isxigin wa ilaa hadduu sidaa noqon waayo falmunqaicu munqaic baa la yidhaha idan munqaici waa maa xudifa ama maa saqata min asnaa'i isnaadihi waaxidun aw aktara laa cala tawaali waa waxa isnaadkiisa mid keliya uu ka dhaco ama mid wax ka badan laakiin aanu isxigin aanu isxigin waa waadax sooma kaana munqaic baa la yidhaha shiiku wuxuu yihi uma intaa dabadeed qad yakuunu waa ahaada sakdigii ama dhicitaankii waadixan mid cad buu noqda aw khafiyan ama mid qarsoon buu noqda yani mid iska cad oo la wada fahmayo ama mid u baahan cilmi iyo dabagal u baahan ayuu noqda faalawalu ka koowaad ee waadixa ah inqiaaca waadixa ah ee sacab yudraku waxaa lagu haleela bicadami talaaqi inaan la kulmin yani ninkaas iyo shiikiisu inaanay weligood kulmin ayaa lagu ogaanay kaasi waa waadix wa min tama xtiija halkaas ayaa loo baahday ila taariikhi taarikh baa loo taarikhda waa taqaana yani shiik walba xilliga uu dhashay iyo xilliga uu magaaladiisa ka baxay iyo meelaha uu tegay xilliga uu dhintay waxyaabahaasoo dhan baa loo baahnay si loo ogaado labada nin marisa soo gaadheen waa kii lahaa sufyaan athawri ida itahamtum shaykha faxaasibuuhu bisinayn shiika haddaad tuhuntaan oo aad ka shakidaan labada da waxa weeye u xisaabiye yacni da-da uu dhashay isagu iyo shiikaa uu sheegaya da-duu dhintay isu xisaabiya isu xisaabiya halkaas waa ka soo baxaya inuu soo gaadhay inaanu soo gaadhin ibnu xibbaan ayaa muxadisiintu ka mid ahaayo nin buu wuxuu ku yihi xadiidkan inaad ka maqashay xadiidu la yaab oo dabagal uu ku sameeyey wuxuu yihi hebel baan ka maqan wuxuu yihi ibsariba daran wuxuu yihi sanadkaasaan dhashay wuxuu yihi ninkan shan sano isagoo mootan ayaad xadiiska ka maqashay miya markiiba benta wax ka baxa wuxuu hayay ibnu xibbaan shiikaasi xilliga uu dhintay buu hayay masalan sagaaشhankii buu dhintay ninkan u hi xilli maa dalata wuxuu shan iyo sagaashan yani waa haddii lagaba soo qaado maalintuu dhashay inuu ka maqlay yani shiikiyo shan sano sii mootan baa ninkan la dhalay iskaba dhaaf inay xadiis qaateen marka waxa weeye culimadu aad bay u isticmaaleen waxa weeye taariikhda waana waxa wax lagu kala sooco dad badanna waa lagu qabta beenta noocaas waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo ratan alhindi oday hindiya oo dahabi uu ku tilmaamay dajaalun bilaa ray waa kadaab beenaalo ah shaki la-aan sanadkii toddoba boqol iyo ziyaado hijrada ayuu soo baxay wuxuuna yihi saxaabi baan aho nabiga wax ka maqan todoba boqoloo sanana waxa weeye uu ka dambeeyey hijrada nabiga alayhi salaatu wasalaa keligiina ma ahayn niman badanoo noocaasa ayaa soo baxay marka taasoo kale waxaa lagu ogaanaya xilliga ayaa lagu ogaanaya shiiku wuxuu i wathani kan labaad bimacna kaasi waa waadix haddii la ogaado inaanay isa soo gaadhin inaanay isa soo gaadhin xagga xilliga waa mid iska cadiy dadka ahlucilmiga waa ad wathani ka labaad almudallasu waa kii mudallaska ahaa ee tadliiska lagu sameeyey almudallas waa ismu mafcuul hadda waa ficilkii la sameeyey almudallisna waa ninkii ficilka samaynayay min addals baa laga keenay waa aulma waa mugdigii wey shayga mugdiga ah ayaa laga keenay waxaana looga jeedaa ikhfaau caybin fi lisnaad in la qarinayo oo mugdi laga dhigayo ceebeyn isnaadka ku sugan taana shiiku waxa uu yihi wayaridu waxa uu ku yimaadaa bisiiqatin oraa taxtamilu aqbalaysa alluqiya kulan aqbalay kacan waqaala iyo wasalam ninba nin aanu waxbaba ka qaadan oo waxba aanu ka maqan ayuu doonayaa axaadiid inuu inooga inooga sheego axaadiidtaas uu ka sheegaya aanu ka maqan ayuu wuxuu isticmaalayaa siiqo ina moodsiinaysa inuu ka maqan waxay ixtimaalaysaa siiqadaasi inuu ka maqlayo inaanu ka maqlin labada hadduu isticmaali lahaa siiqo ku xas inuu wax ka maqlay been bay noqon laha kadaabku noqon laha beenaalu noqon laha isagoo aan ka maqal hadduu yidhahdo xadathana ama samictu waan ka maqlay waa been casoma kaas waa kadib laakiin wuxuu doonayaa inuu ina moodsiiyo inuu ka maqlay beenna aanu sheegin wuxuu leeyahay qaala fulaan hebel baa yiri isagu kama maqal laakiin nin kale uu ka maqlay oo daciifa oo hadalkiisa aan la aqbalayn xadiidkiisa aan la aqbalay kadibna si aan loo celin ayuu ninkaa ka dulboodayaa wuxuu leeyahay qaala fulaan hebel waxaa uu yidhi beenna ka sheegi maayo dee nin baa uga sheegay laakiin ninkaasi waa daciif ama wuxuu leeyahay can fulaan hebel waxaa laga sheegay ciddii ka sheegtanaya ma sheegi maayo lafdiga noocaasa waa lafdi muxtamil lafdigaasuu isticmaalayaa ka noocaasa waxaa loo yaqaanaa mudallis baa loo yaqaana culimaduna ninka mudalliska ah xadiidkiisa ma aqbalaan haddii ay ku cadaato tadliisku hadduu ku cadaato xadiidkiisa la aqbali maayo bal imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada ah aad buu ugu adkaada wuxuu yidhaahdaa waman dallasa maratan faqad abaana lana cawratahu ninka hal mar tadliis aanu ku ogaano ceebtiisa ayuu noo muujiyey yani xadiiskiisa aqbali maayo laakiin culimadu waxay yidhahdeen ninka mudalliska ah noocyaal loo kala qaadaya haddii tadliiskiisu uu yahay mid iyo laba uu yahay waa la yska aqbalaya xadiidkiisa sida ibnu cuyayna oo kale tadliiska ma badsado mid iyo laba ayuu ku dhacay ninka noocaasa xadiidkiisa la isweydiin maayo waa la aqbalay haddii uu yahay nin shiikiisa aada u laazimay oo axaadiis badan ka qaatay oo lagu yaqaano isagana hadduu mudallis yahay oo can uu isticmaalo xadiiskiisa waa la aqbalay haddii laakiin uu tadliiska badsado tadliiska hadduu badsado canna uu isticmaalo xadiiskiisa la aqbali maayo ilaa uu yidhaahdo samictu iyo xadathana iyo akhbarana xilligaa uu isticmaalo ayaa xadiiskiisa la aqbalay waa hadduu tadliiska badsado haddii uu yahay nin mudallisa oo tadliiska sameeya xifdigiisina uu liito ama si kale loo daciifiyey isagu baanu tadliis ku daciifin maynaa si kaleynu isaga u daciifinaynaa oo hadduu caddeeyo iyo haddii aanu caddayn labadaba xadiidkiisa la qaadan maayo sida awgeed waxaan leenahay ninka mudalliska ee tadliiska badiya xadiidkiisa la qaadan maayo ilaa siiqo bilaa ixtimaala uu keeno oo waxa weeye xadathana iyo samictu uu la yimaado ama haddii uu isticmaalo can iyo qaala iyo wixii lamida ka aqbalin wataanika labaad almudallasu waa kii tadliiska lagu sameeyey waa xadiidkii mudallaska ah wayaridu waa ku yimaada bisiiqatin siiqo oo taxtamilu aqbalaysa alluqiya kulan aqbalaysa kacan iyo waqaala iyo wixii lamida wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed wacala aalihi وصحبه وسلم